baarik maxamuud fallaag waa mid ka mid a qareenada labada ah ee u doodaya weliyaa xidhan bushaare bande ugu horreyn mubaarik mar haddaa saaka maxaa dhacay khadaraad aad baad mahadsantay waan ku mahad celinayaa saaka oo ahayd bisha toddobiyo toban waxaa la horkeenay maxkamadda gobolka muqradjeex bashaare maxamed bashaare cali maxamed bashaare baanday oo ahayd maxkamaddan saaka waxaa laga sugayey doodii hore ee annaga iyo xeer ilaalinta na dhex martay oo aanu annaguna ku doodaynay in afar wariye oo layidhi waa maqanayaalo iida ku jira iyo iyadu inaan waxba aynan wadaagin oo la kala saaray in la wadaajiya aanu ku doodnay xafiiska xeeraalinta gobolka muqradisheexna uu ku dooday in ay dembigaa wada galeen oo iyagoo dalka dibadiis ku maqan ay hawshaa ku wada involved ahaayeen tiibaa maanta la sugayey bashaarena maxkamadda way timid dad badanna way ka soo qayb galeen waxaa xusid mudan ay ka soo qayb galeen xafiiska xafiiska madaxa bannaan ee human rightk iyo human right commissionka qaranka labaduba way joogeen dad badan oo saxafiyiin iyo na way joogeen markii maxkamadda ay saaka furantay sideed iyo barhkii waxa eedaysanuuna joogo maxkamadda waxay ku dhawaaqday qaraar ay leedahay waxay maxkamaddu diiday waxay aqbashay doodii qareennada waxayna diiday jawaab celintii xafiiska xeer ilaalinta waxaana la amrayaa inay eedda soo bedelaan oo ay bushaaro eeddeeda gaar uga soo dhigaan dacwadduna halkaa ka sii socoto markii intaa maxkamaddu ay sheegtay xafiiska xeer ilaalintu wuxuu isla fadhigiiba ka soo jeediyey inaynan qaraarkaa ku qanacsanayn ambiilla ay ka leeyiin halkaasay maanta xaaladdu maraysaa halkaasaa kiiskii lagu xidhay fadhi dambena lama mudaynin ilaa qaraarkaa maxkamadda rafcaanka loo gudbiyo maxkamadda rafcaankuna ka jawaabto arrin iska brosijur unbaa imika socota dee bushaarena mudday xidhnayd waana suxufiyad waxay ilaa shan iyo tobankii mey ayaa la xidhay oo intii way xidhantay markii labaad baana dacwadda la dhageystay sagaalkii bisha iyo toddobiyo tobankii oo maanta ah marka halkaasay maraysa haddii mubaarig aan ku weydiiye markaa nuxurka dadka si awriga fahmaan dooddaa idinka iyo idiin dhexaysay dhinaca xeelaalinta waxay rukunkeedu ahaa gaar uga soo dhiga wixii eed loo hayo weriye bashaare baande oo yaan cid kale lala wadaajinoo maqan halkaasaa idinku taagnaydeen marka halkaasay maxkamaddii u eg tahay in aqbashay
sida aad sheegtay khadarow marka hore eed baa la keenay eeddaa saddex eedood baa bushaare horta ku taagnaa laba eedahaa ka mida maalintii horena waan sheegay laba eedahaa ka mida waxay la wadaagaysay afarta weriye maqnayaasha lagu sheegay markaa doodayadu markii fadhigii sagaalkii bisha la qabtay waxaanu ku doodna eeddaasi inaanay eedahaa lala wadaajinaya inaynan sharciga waafaqsanayn oo sabab loola wadaajiyo macquul oo sharci inan jirin xeer ilaalintuna way ka jawaabto waa macquul bay ku dooday maxkamadda dee noo dhexaysay gobolka murudsheex garsoore hii hayey wuxuu soo saaray qaraarkii doodayadii baa laga jawaabo maantaa laga jawaabay maantana waxay noqotay in annagu taayadii la qaatay oo sidaan sheegay xeer ilaalinta lagu amray inay eeddaa soo bedelaan eed bedelkii qaraarkaa soo baxay ee toddobiyo tobankii bishii toddobaad ku taariikhaysnaa xafiiska xeer ilaalintu waxay yidhaahdeen kuma qanacsanin abiil baanan amba rafcaan baanu ka qaadanayna that means kiiskii ma sii socon karo waa in haddana rafcaankina wax yidhaahdu dooday ka jawaabaa arrinta labadaa aragtiyood
sharciga intuu ogolaya in racfaanka la qaatay la sugo
horta waa qaraar xukun maadaama hayn shan iyo toban cisho waa qaraar markaa shan iyo toban cisho ayay maalin baa lagaga day ay kaga jawaabi karaan maantay gudbin karaan berrina maxkamaddu ka jawaabi karta laakiin haddii brosijurka laagay xeerka waa shan iyo toban cisho qaraar oo dhan muddada sharcigu ogoliyey in lagaga jawaabaa waa shan iyo toban cisho laakiin waxaan codsanaynaayoo aan waxaan annagu jecelleh waxaanu jecelnay inaynan gaadhin oo sidaan kiiska usii jiitamin in markaba hawshaa inta ay laga jawaabo ugu dambayn waa hawl brosijur weli ku jirta oo ma gudagelayna laakiin maxaad rajo qabtaan
waxaan rajo qabnaa in maxkamad horta go-aanka dee maxkamadda iskaleh laakiin annagu halkaa aanu taagnay baanu ku adkaysanaynaa halkaasaanu ku adkaysanaynaa aanu taaganay oo aanu qabno inaan sabab sharci iyo caqli iyo aanay isku raaci karin dadkaasi marka halkaasaanu anogu taaganay go-aanka maxkamadda rafcaankana waa sugayna